beesha caalamku runtii ilaa hadda ballanqaad badan iyo lacag intaasa loo soo diray hay-adaha waan maqlaynaa wax kolkaan aragnana way yidhaahdaan waxbaan qaybinaa faleebooyin iyo daawo iyo lacag mobel aan ku tuurnay waxun bay noo akriyaan laakiin waxooda wallaahi man ma garanaya anigu waxaan ka cabsan maahmaah waxaa jirta la yidhahda dawacoy af ku dufanley afkaa waxoogaa subaga loo mariyaa marka iyadaa cuntaa la yidhaahdaa waxna ma cunayn ma ogtahay wax muuqdaa la rabay maadaama ay lacago badan sheeganayaan microscope haddii lagu fiiriyo anigu wax hadda loo jeeda ma arag waana wawaana dhaqan weligii jiray waxaa arrinta biyo shubkeeda ah shacabka soomaaliyeed asagu inuu kaco oo gurmado shacabka soomaaliyeed gudi iyo dibadba waxaan u baaqaynaa dadkaa la leeyahay lixda malyan bacdallaahi idinkay idin sugayaan adduunyadu waxaaban u malayn waxay rabaan inaan dhidhimanno ay dhulka inaga qaataan hanagu halaynina hay-ado iyo dowlad hebel baa soo gurman hadday soo gurman lahayen waan arki lahayn lacago unbaa la sheegay iyo gurmad welina waxba ma aragno taa marka hanagu halaynina soo gurmada waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed inaan u sheego waxaan idinka ballan qaadaynaa lacagtiinu gacan ammaana inay ku dhacdo